wasiirka wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka maamulka jubbaland ayaa deeq raashiin ah gaarsiisay barakacyaasha iyo beeraleyda ku nool deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo deeqdan ayaa waxaa ka faa-iideystay qoysas danyar ah oo isugu jira haween odayaal iyo caruur wasiirka wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska maamulka jubbaland marwa cadar ismaaciil cabdulaahi ayaa ka warbixisay deeqdan alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahadsan annagoo nabada isu kaana keenay maanta waxaan joognaa waa tuulooyinkii waqooyiga kismaayo ku yaalay halkan waa farwaamo waxaan rabaa inaan halkan ka sheego dadkan masaakiinta ah ee biyaha biyobaxa iyo wax walba ay ku dhacayaan ee aan haysanin wax macaawino ah iyo gacan soo gaartay weli aysan jirin sida hadda idiin muuqato iyo qaybahooda kala duwan hadday tahay booliiskii iyo nabad suguddii iyo dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan baa dadkan ay la nool yihiin oo garaamkooda ay la qaybsadaan dadkeediina maanta ay u baahan yihiin oo saan ay u baaba'ayaan dhulkan weli wax beerahoo ka soo go'ay ma leh sidii abaartii loogu jiray haddana biyaha dadkii haayo marka maaligna abaaraan ku jirnaa maaligna biyobaxdaan ku jirnaa waxyaabaha dhibaatooyinka noo geystay waa la wada ogyahay waxaan leenahay dadkan ha loo soo gurmado ha loo imaado dad dhibaataysan baa meeshaan jooga tuuladan waxay u baahan tahay in gacan la siiyo oo dhan walba ah qaar ka mid ah barakacyaasha ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyey annaga meeshaan ilaahay baan ku mahadinnay maanta wixiina soo gaadhay waa ku mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin gabadhan wasiirkaa noo keentay si fiican oo habsami aan u qaadannay inaan wax ka fiican helnana waa ka sugaynaa haddii ilaa yidhaah alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annaga waxaabay reer farwaama lanin yidhaahaa farwaama deginnahay halkana beerihii beerihii hataa hadda biya maarta beerteedii qaar biya qaaday hadda nyaanyadii iyo geleydii iyo sisintii qaar bay biya la tagan waxaan idinku maxad celinaynaa xaajiiddaana oo maanta noo keentay xoogoo bariis fiican oo tuulada inaa hadda u qayban aan rabno maasha allah ilaahay khayr ha siiyo wax ka badanna waan ku sugaynaa ninkii wax yar kuu keen wax weyn waan kuu keeni doonaa marka intaasaa jirto deeqdan oo lasoo gaarsiiyey tuulooyinka dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ayaa baahi badan u qabay qoysas danyar ah oo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley oo ay saamaysay fatahaadda webiga juba